kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku haya ead ku maqli doontaan waxaa ka mid a haweenay kumanaan doolar dowladda maraykanka kaga qaadatay ayaydeed oo dhimatay muddo dhowr iyo toban sanno ka hora bal haddaba lacagta ay qaadatay haynoo dambayse talow siday arrintaasi ugu suurta gashay gaarigeeda ayay ku qaaday islaanti markii dee xaq u yimi intay go-yar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaynu ku wada cawayn doonaa
macnaha gabadh iyo wiil isqaba oo marxalado duruufo dartood usoo tahdiibay oo ilmuhu ilmihii macnaha koobaad ee ugubka ahaa ee curadkoogiina markaas intuu dhashay intay u dhiibeen macnaha waalidkoodii ka yimiday deetana gabadha iyo wiilku dee meel waxay ku kala xidhnaa laba qolo iska soo horjeeda qisada ay heestaasi ka dhalatay oo aada cajiib u ah barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal warbaahinta dalkan maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn u qaadaadhigaysay sheeka dadka aada uga yaabisay taasi oo ku saabsan haweenay muddo dhowr iyo toban sanno ah lacag ka qaadanaysay dowladda maraykanka kadib markii ay qarisay dhimashada ayaydeed oo lacagtaasi ay dowladdu ku siinaysay haweenaydaasi sheekadan oo sidoo kale baadhitaankeed oo ay qaadatay muddo ku dhow sanad iyo badh ayaa qof kastaoo maqla gaar ahaana dadkii deriska la ahaa haweenayadase ku keentay la yaab iyo weliba af kala qaad bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya sida ay haweenaydaasi ku fashilantay iyo weliba hanaanka ay ugu suurto gashay inay u qarisay ayaydeed oo iyaduna lama filaan noqotay aad iyo aad baad umahadsantahe cabdi xakiin waagaag bal sheekadan dabcan de waynu ognaho maraykanka maalmahan ugu dambeysay aad baa loo qaadaadhigaya warbaahinta aad uga hadlaysay dad aniga dhegaystayaashaba aada nooga waranto bal si sheekadan u dhacday horta cabdixakiinow sheekadan waxaan ku bilaabaya inaan waxoogaa horta fahansiiyo guud ahaan wadamada reer galbeedka oo dabcan dalkan maraykankuna ku jiro dadku marka ay waaweynaadaan caruurta ay dhaleen iyo caruurta ay iyada u yihiin inta badan horta waxay geeyaan meelo dadka lagu hayo oo halkaasay kaga warhayaanoo toddobaadkii mar ama laba ay ugu tagaan se waxaa jirta in dadka qaarkood ay dee ayeydood iyo awoogood iyagoo ay iska korsadaan ay guryaha ku hayaan marka waxaa jirta in gabadh degan gobolka balsafiniya ay haysay islaan oo ayeeye ah islaantii ayeyada ahayd ayadu ka warhaysay dhaqaalaheeda ay ka warhaysay lacagtii howlgabka ahayd ee markii islaantu berigi hore shaqayn jirtay usoo dhacaysay ay waxoo dhan ay ka warhaysay balse islaantii markii ay xijaabatay aanay cidna u sheegin oo ay intay meel adigu de geysay ay hawsheedii iska sii wadatay waa gartay marka islaanta kale da-deedu imse jir bay ahayd inti intay ku gaadhay waxa ay ahayd toddoba iyo sagaasan jir markii islaanta xaqa u yimi boqolkii waxba uga dhinaan saddex sano boqolkii waxba ugama dhinayn waa hagaag markaa sida islaantan u qarisay ee ugu suurto gashay inay muddada intaa leeg ay ku qariso gaarigeeda ayay ku qaaday islaanti markii dee xaqa u yimi intay go-yar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin meel cidlo ah guri cidlo ah ayay tallaagad ku riday waa iska soo noqotay islaantiina de halkeedii hawsheedii de ay iska joogto lacagteedii howlgabka ahayd iyo wixii dee caadi ahay nolol maalmoodkoodii ayay dhowr iyo toban sannadood iska wadatay markaa dawladdii iyo dadkii lacagtan bixinaya waxay u arkayeen islaantii inay nooshahay oo lacagtii bay iska soo dirayeen lacagtii bay gabadhayna qaadanaysa si fiican waxaana jira inta badan qaar baa boqolkiiyo iska dhaafa marka waaba dhici kartaa in dee boqol iyo toban boqol iyo dhowr iyo toban waxaa laga yaba dad badan oo soomaaliya inay isweydiiyaan oo islaantu haddii ay dhowr iyo sagaashan ku dhimatay dhowr iyo toban sannadoodna inantan iyada u tahay lacagta qaadanaysay islaamtu cimri dheera dee marmar waa ugu dhacaa dadka qaar markaa lagama warhelinba marka cabdixafid ma la ogyahay lacagta intaa laga qaadatay lacagta muddada intaa laga qaadatay amaba xadiga leegtay inuun ma laga hadlay ama ma la sheegay cabdixakiin oo dhowr iyo toban sannadood ayay dee gabadhani jiif oo jaqa ku jirtay oo ay dee lacagtan iska cunaysay markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa boqol iyo lix iyo siddeetan kun oo dollar oo markaa laga bilaabo labada kun iyo kowda ilaa iyo labada kun iyo tobanka ayay intaa inta udhaxaysa ay ay islaanta ku qaadatay waa sagaal sano keliyaat laakiin dee wa- wakti badan ay islaantu tallaagada ku jirtay markaa shan iyo toban sanana de maxaad u malayn waa ka- in badan bay ka badnaanaysaa
cabdixaftaan irka cajiibki waxa weeyaan shan iyo toban sanay qarinaysay lacagtan iyo adduunka qaadanaysay way waday sidee lagu ogaaday dawladdu say ku ogaatay horta cabdixakiina waxaa jirta meelo badan oo iska dadkeenna aan ka suurtagelin ayaa waddamada reer galbeedka ka suurta gasha dee islaan dee ayeeye ahoo guri lagu hayo iminka dalki deegaanadeenna haddaad aragto dee dadkiibaa soo booqanaya mid ay habaryartaa soo eegaya mid ay awogu taayimanaya ee waa laga warhaya laakiin xaggan waxa weya waa dadka qaar baa haydaaranka ku- ku- ku- waxaa laga yaabaa inaan ehelada islaantaasi qof keligiiba xitaa inaanu ka soo booqanba oo inay islaantu nooshahay iyo inay gabadhan weli haysa iyo xaalkeeda iyo shaqo u tallaba aanay ahayn tallaagadii iyo meeshii ay ku qarisay ayaa laba dumaray gurigiis yidhahdeen iibsada dee dhowr iyo toban sanadood ood garanaysaa dee tallaagad meyd ku jiray oo dee aan dawooyin iyo wax la marine islaantina waa milantay waa baaba'day waa la waayey laakiin waxay dareemeen cabdixakiinow in meeshan shaki ku jiro in jidad mayd iyo adugu xun ay si yihiin shaki baa galay dumarkii booliiska ayay waceen booliiska meeshii waa yimaadeen waa la arkay dhowr iyo toban bilood shan iyo toban bilood ayay booliiska ku qaatay inay horta ogaadaan in waxaan meeshan qof mayda uu mar ooli jiray dee waa taqaanaa nimankana iyo dee technologiyada iyo dee iyo aqoontooda dee sida xadhigba xadhig ugu soo xidhayey ay dee tayri waxyaabaha qosalka waxaa ka mid a gaadhiga meesha maray ayaa mararka qaarkood dhulka tayrkiisa yacnihi calaamadiisa raadka ayaa lasoo helaa deetana waxa la ogaadaa taayirada shirkadda samaysay deetana waxa la ogaadaa gobolka inta gaariga laga iibiyey markaa nimanku siyaabo dee kala duwan oo eh, aadabay wax u helaan adigu waxay socotaba eh, raadka wuxuu soo galay inantii haysay eh, islaantii haysay inantii ogaa iyada ahayd iyadii markaa la xidhay iminka oo la qabtay ugu dambayn cabdixaafid haddaan ku weydiiyo iyadii ma hadashay ma sheegtay sababta waxaan ku kalifaynay ayadeed qariso lacagta intaa leego dee dabcan de masuq maasuqa amaba qalad ay dawladda ka qaadato muddada intaa leeg
ha way sheegtay waxa ay sheegtay in ay lacagta u baahnayd in ay guri ay iibsatay ay lacagtiisa ku socotay dee adigan ka warhayo wadamada reer galbeedka mid guri baa la iibsanaya oo dhan- laba boqol oo kun oo is- waxbaa iska fuulaya oo magarasa oo saddex boqol oo kun buu iska tegaya mortgage baa la yidhahdaa markaa marka inay mortgagekii iskaga bixinaysay laakiin en- en- en, eh, sh- eh, gabadhaas en, iminka jeelkay ku jirtaa konton kun oo dollar ayaana lagu damiinan karaa haddii konton kun oo kun wax ka yar de- yacni damiinkaa la keeni waayana halkaasay maxkamadda ku sugaysaa dhowaanna maxkamadda waa la saari doona cabdixakiinow aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdi xaafid cawal ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin wacan oo wanaagsan
ugogoyay gablada ugoyo gabugasi
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii shanaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax iyadoo uu barnaamijka iyo weliba qaybtanna dhegaystayaal inagula wadaagi doono qaar ka mid a heesaha u qaada qisooyinkii ka dambeeyey in la curiyo gaar ahaan heesta maalmihii wacnaa oo ay soo socdaan oo sheeko aad cajiib oo ah ku saabsanaa amaba ku qutamay waxaanan idinku wareejin doonaa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo fanaanka magaalada hargeysa ku waraysatay waa tahay anshax n heestaasi military jacayl galay n runtii waa hees qisad dhaba xambaarsan intaas haddaynu kaga nimaadno dhinacyo badan ka hadlaysay abwaan aadan tarabi ayaa sameeyey saad noo sheegtay n jacaylka adigu laftarkaaga haddii aan ku weydiiyo maxaad ka aaminsantay
jacaylku jacaylku dawladda iska yahay anigu haye oo ictiraafan yaa maanasare
haye
waa calankeedu waxa weeye waa hawlusheeda Cirkaa wada ka babanayo.
Ah, aada iyo aad ah.
waa hagaag fanka waktigan maxaad ku tilmaami lahayd anshaxo horta fanka waqtigan dee waxa weeye haddaan nahay jil ka dambe waana la dacayadeeya dacaayadba maaha waan u qalanaa horta in la dacaayadeeyo haye waxa weeye anaga dee nooc walbaa nagu jira Een, awal may jiraynin macnaha dee inuu mid walba iska hayso oo waxaa jirayay macnaha dee ee, wasaarado lasoo maro iyo itixaamo iyo wax badan baa jirayay oo taalan unbaa soo bixi jiray laakiin hadda waxa weeye ninkii shilinkiisa u saamaxabo wuu iska haystaayo maamaan reexamar baan maqlayo hadli kara waa haysi karaa hadli karaa waa heesi karaa ha Haye.
maamadaasina dhawaan bay timid ma garatay oo ma garatay anigana la socotay laakiin inta karaankayga waxaan isku dayaynaa in aan waxa weeyaan dhalisheedu inayna badan ha inaana badan ayaan isku dayaynaayo waan balxajinaynaa dhinacayaga waqti xaadirkan haddii lagu yidhaahdo waqtiga aad taagan tahay bal dhowr sannadood dib ha lagu celiyo ma noqon lahayd fanaan dee haddaan noqdo waxaan tegi lahaa un waxa weeye angu xasanaadan waqtigu dhulka gelgelayay
hagaag maalmihii wacnaa way soo socdaan Ha.
heestaas ayaan jeclay bal iyadana qisadeeda Eh, maalmihii wacnaa Mhm.
qiso dheer bay lahayd haye
Ah, abwaanku xilligaas wuu xi- wuu xidhnaa kumaa sameeyey jilaani cabdisaaq xamed cadi jilaani masar buu ku xidhnaa xilligaas haye Een, heestan jeelka dhexdeeda ku sameeyey haye marka een, waxay ahayd sawir uu ka arkay xilligaas dadkii la xidhnaa haye
Een, oo waxa weeyaan meesha joogay ayaa waxaa ku jiray macnaha gabadh iyo wiil isqabaa haye oo macnaha marxalado duruufo dartood Mhm.
usoo tahdiibay haye oo ilmuhu ilmihii macnaha koobaad ee ugubka ahaa ee culadkoogiina markaas intuu dhashay intay u dhiibeen macnaha waalidkoodii Mhm.
ka yimiday haye ayay macnaha ayaa kula xidhnaa meesha haye deetana gabadha iyo wiilku dee meel waxay ku kala xidhnaa laba qolo iska soo horjeeda deetana intoodan meesha ku xidhan ragga ah ee midba daqiiqad dhowr daqiiqo ayaa loo ogolaa inuu macnaha daaqadda istaago haye
hawada Mhm.
kadib way eegeen markaa qofkii haddii macnaha loo gol yahay toban daqiiqo ay iyaguna badan yihiin een, waxay is yidhahdeen intaad halkaa istaagto inaad macnaha hawada meelaha egeegto waxba ka faa'iidi maysaan waxay arkeen labadan qof ee isjecelaya haddana ee meeshan een, daaqada iska daawan daaqadda iska daawanaya kadib intii meesha joogtay ayaa waxaa iskugu daray een, daqiiqadahoogii ay isugu dareen ayay isugu dareen si ay isku si ay daawadaan isku daawadaan haye way ku yaraadeen haye labadii qof haye waxay iskala sheegsanayeen labada daaqadood marka qaybtii raggu maadaama isugu dareen iyadana dumarkuma sidaas oo kale u dareemeen oo iyadana way isugu dareen daqiiqadaha Een, noogama warramin iyada iyadu inay keligeed ahayd in lala xidhnaa midna kamana warramin laakiin caqabaddu waxay ahayd xagga ragga sax ayaa isku badnaa haye marka oo time lahaa sax deetana timekii bay iskugu dareen ninkana yidhahda aan ku saacidno haye Ee, iyo duruufaha xilligaas taagnaa ayuu kaga hadlayay heesta Een, laxankeedana waxaa iska ereyada Cabdi- cabdirasaaq xamed cadiid jilaani baa lahaa laxankeedana waxaa iska lahaa alla naxariistay marxuumkii oo aniga fankayga baa lahaa maasha allah ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo muusigeeduna axmed weli
wuxuu ahaatul bahar qof kale la widooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado quruwe hato walbahar qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii wacnaa way soo socdaa wasaloo bariyo maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa laba wada jirkiio waxaa dila galgacalka waan toobayo waxintiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoosugayo wayna hoosugayo wayna hoosugayo laba wada jirkiio waxaa dila kalgacalka waan toobayo waxintii adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoosugayo wayna hoosugayo wayna hoosugayo laf wanaagsanay lama waraye haddii aan wad iman aan laf wanaagsanay lama waraye haddii aan wad iman wayaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wayaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wasaluu beriyo maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa maalmihii wacnaa way soo socdaa waye maalmihii wacnaa way soo socdaa
anshaxow waxaanu jecelahay marka nabal dhinaca hablaha inaynu u leexano hablaha wada xuuralcaynta
sax Mhm.
ee waa sax sagalee heesta waxa hablaha eryadooda ilaa lagama dhammaadee ها الله وضحور العينتا الله الحسين يا قلوبتا الله الحكمة دي أبورتي نول الشحال ورادنا إن ريال واحد كلها سكرية أواري إن لحن كده واحد كلها قاسم معروف موسيقى إذن عبد البيب لها yaa salaam codkuna waa adiga Mhm.
si habboon
أبلح وذحور العين أبلح الحسين يا قلوبتا أبلح الحكمة دي يا بورتي نور الشحال رادنا أبلح وذحور العين أبلح الحسين يا قلوبتا أبلح الحكمة دي يا بورتي nolosha xalugaadinaya
xidigaha siraata caddaa tahay xabad iftiinle inays dunidaba ku xeeran cariir iyo midab dhalaalo qalbiga xadantooda wow. marway xidigaha siraata caddaa tahay xabad iftiinle inays dunidaba ku xeeran cariir iyo midab dhalaalo qalbiga xadantooda muug حقيت تعاشقنا حقي مودي وشنوي وحكالي نجم تغاني أديو اسكتاك وهاي وهاي أديو اسكتاك وهاي حقي جنت عاشقنا حقي مودي وشموي وحكالي ميغا متغاني أديو اسكتاك وهاي وهاي أديو اسكتاك وهاي
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
hablahan dhibicdiyo xariida hablahan xayadii hagoogan hablahan xaduwayda qabado markaad hesho gogol xalaala haddaan gacaloway xabiibi dhulkaa kacay qurux badnanta adiga kaa xushay dhexdoodu naftaydu hadday xurmayso waxaan xiiseeyo oo dhan haddaan gacalooy xabiibi xurkaa kacay qurux badnanta adiga kaa xushay dhexdoodu naftaydu hadday xurmayso waxaan xiiseeyo oo dhan. حقيت تعاشقنا حقي مودي وشموي حكالك نجم خيغاني أديو حسكتاك وهاي وهاي أديو حسكتاك وهاي حقي جنت عاشقنا حقي مودي وشموي وحكالي نجم تقالي أديو حسكتاك وهاي وهاي أديو حسكتاك وهاي حقي جنت عاشقنا حقي مودي وشموي